الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله إمام الحنفاء وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأماجد الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان ما غرد المشتاق بالأسحار وسلم تسليما كثيرا وبعد baab licaan waa baabkii licaanka la odhan jiray licaanka waa baab lagu sheego nikaaxa dhexdiisa ama lawaaxiqda dalaaqa mushtaqun min allacni wa huwa dardu walibcaad meesha uu ka yimi marka la eego dee licaan lacni baa laga keenay allacn nacdashana allah inaga fogeeyo waa naxariista ilaahay oo laga fogaado licaan waxaa loogu tilmaamay sidaynu arki doono labada qofe xaaska ahi midibaka kale ayaa erey u isticmaalaya nacrad iyo qadab ana calayhi lacnat allah iyo qadab allah tacriifkiisu baabkan marka la ego xagga sharciga waxaa lagu tilmaamaa shahaadaatun mu'akadaatun biaymaanin min azawjayni maqruunatin bilacnin aw qadab waa dhaaro afara tashanaadna ay tahay nacdal iyo qadab oo ninkiina uu nacdasha isticmaalayo gabadhiina ay nacdasha isticmaalayso si kale haddaynu dhigno ama tilmaantiisa ninkiiba xaaskiisii waxa uu ku tuhmayaa ama uu ku arkayba wuxuu ku arkayaa tuhmaad baha wuxuu ku ogaaday iyadoo sinaysanay ayuu ku arkay marka wuu soo cawdo wuxuu yihi dee arrintanaa dhacday waxaa la leeyahay ama caddeeyo afartii markhaati keen haddii aad afartaa keeni kari weydana dee baabkii licaanka ayaad u guuraysa waa haddii waxani uu jiro wey sababtuna waxay ahayd nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi gabadhaydii waxaan arkay iyadoo sinaysanaysa maxaan yeelaa dee wuxuu ihi markhaatibaa laga rabaa wa ilaa xadun calaa bahri haddii kale waa lagu garaacayaa siddeetankii jeeda le xadulqadafka lagugu dhufanaya iyada oo dee qofku markuu arko gabadhiisii oo laga sinaysanaya ma markhaatiyaal buu suuqa u doonaa buuso sii kala carari maayaan miyay kuu fadhiya intaad mid eega soo soo raadinaysa war waxaa iska dhaafa markhaati keen buuri annagu markhaati baanu hayn ayaanu doonaynaaye haddii kale waa lagu xadaya furdaamintana ilaahay uu soo rabay aayaadkan aayadda lixaad iyo suurat nuur bilowgeeda aayadda afraad lixaad waaya marka xalkii wuxuu noqday in ninkii afar jeer uu ku dhaarto dhaar ilaahay maro waxaanu leeyahay sida aayadduba ay tilmaamayso marka shanaad buu leeyahay cadhada ilaahay baa dushiisa ahaatay buu isagu odhanaya haddii aan gabadhaa been ka sheegayo oon been ku qadfayo markay caynkaa arrintii noqoto isaga xeer ciqaabeedkii xaddi wuu ka dhacayaa iyadiiba xaddii kusoo jahaysanaysaa markaa iyadii haddii ay qirato dee xaddii baa lagu fulinaya ay dhaaran weydo haddii ay dhaaratana waxay ku dhaaranaysaa afar jeer inuu beenaalayo aniguna aan run sheegayo marka shanaad bay leedahay cadhada qadabka ilaahay dusheeda ha ahaata bay odhanaysaa kolkaana sidaa waxaa kaga hadhaysa iyadana xeer ciqaabeedkii lagu dhufan lahaa ee sinada marka isagiina sidaa u dhaarto iyadiina ay sidaa u dhaarato nacdashaa la isticmaalo meesha waxaa ka soo baxaya da inay kala furmaan ilmihiina isaga uu ka beri noqdo haddii meesha ilmi jiro oo ur jiro oo iyada u raaco baabkan waktigii nebiga calayhi salaatu wasalaam saasaa lagu isticmaalay sidaynu axaadiista ku arki doono innaga laakiin dee maadaama xeer ciqaabeed jiro oo la fuliyaaba aanay jirinba oo dadka qaarkood aanay dhibaato weynba agtooda ku lahayn ama xaddan oo la fuliyaaba aanay jirinba dee wuxuu noqday waxaan maxkamadaha dhexdooda lagaba aqoonin oo dadku ay la yaabayaan licaan marka la ydhahaba lacaanku muxuu yahayba dee xaddii oo la fulinaya iyo xukun kaloo la qaadayaanay aragba dadka way arkeen balood la qaadayo fodhi bay fodhiahoo casayntii loo eegayo iyo caddayntii laakiin licaan dee la qaadaya may arag leanna xaddii baan lama fulinaynin iyo baabkii xuduudda wixii laodhan jiraa jirinla marka licaanka waa kaa sawirkiisa ama tilmaantiisu waa taa weeye mashruucna wuu yahay qur-aanka sunnaha ijmaaca intaba waa ku sugan yahay oo aayaadka u horeeya suuratu nuur ayaad ka ah ka arkaysa waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin lilah saas weeya afar jeer ha dhaarto ilaahay ha ku dhaarto marka shanaadna nacdasha ha isticmaalo xikmadda loo isticmaalay baabkan loo jideeyey ilaa wuxuu dhex maraa un licaanka waxaa la yidhaahdaa laba qof oo isqaba cid kale looma isticmaalo waxaa loo jideeyey waa furdaanin loo sameeye zawjkii ama ninkii sayga ahaa furdaanin loo sameeye weeye oo inta badan ninku xaaskiisa sina kuma sheego hadduu miyir qabo caadi yahay waayo wuxuu dareemayaa ceebta iyada soo gaadhaa isaga iyo carruurtiisana inay soo gaadhayso nin weyn oo afka kala qaado maxkamadiinoo yidhi yimid oo yidhi heblaayo way sinaysato anaa arkay ninkaasi balaayo arkay ninkaasi wax sahlan ma arag dagaal shidaad wuxuu yihi arigu wuxuu ka didaan anna ka didaye ninkaasi waxbuu arkay sidaa darteed dee hadalkiisiina lama qaadanayo markhaatina ma hayo marka dariiqad uu iskaga furdaamiyo ila qadafka qofku uu qof caadiya qadfo iyo qadafka uu sawjadiisa qadfo ama sinaduu qof kale ku arkay iyo taxaadkiisa uu ku arkay way kala duwan yihin ta qof kale uu ku arkay dee qofkaa kale unbaa dambaabay laakiin taxaaskiisa uu ku arkay ilmaha ka yimaada isagu raacaya mushkiladay keentaa isagii bay daba socotaa oo aftirsimadii ubadkaa waladusinaha isagu raacaya sidaa daraaddeed baa ayaa dariiqadan loo jideeyey uu iskaga reebi karaya ilmihii meesha soo bixi lahaa ilan iyada wuu furiba lahaaba hadduu afgaran waayo cifadeeda hadduu garanba waayo wuu iska furi karaye ilmahan meesha dariiqadu iskaga furdaamin lahaa weeye licaan kale maan dhalinoo qura arrinkii ku socon maayo ee waxaa la rabaa dariiqaduu iskaga reebi lahaa marka licaan kale waa taas weeye marka xikmaddii waa taas oo weladkaasi weladusinaha ee isaga u abtirsan lahaa isaga oo og inaanu dhalin dariiqadu ku reebi lahaa wey mar labaad waa dariiqadu xeer ciqaabeedkan iskaga reebi lahaa xadulqadafka ah taasi kolkay timaado haddiiba ka soo qaad isagii uu been sheegayo iyadii baa marka xadulqadafkii dariiqa xaddii sinada wixii ay iskaga reebi lahayd buu markaana noqonayaa nicaa nicaan oo jaaniskiina iyadana xaggaa laga siiyey hadduu isagii run sheegayna jaaniskaasu helay hadday iyadii run sheegaysana dee xaddan sinada ee markii uu dhaartay kusoo jahaysatay waa waxay iskaga riibayso iskaga reebayso ilaa waba laga yaaba inay iyadu run sheegaysaba eh oo mar walba isagii run ma sheegaya taa weeye xikmadduna waa taa dadka kale aan loogu furin jaaniskane labadan qofun loogu furay waaya marka tacriifkiisu waa kaa xukunkiisuna dee waxa weeye waa inuu ninkii markaa waajib ku yahay inuu iska beri yeelo ilma aanu dhalin iyo qofkaan aan cafiifka ahayn een dhowrsoonayn siduu iskaga reebi lahaa waa taa qur-aanka ilaahay ugu jiday suuratu nisaa bilowgeeda xikmaddiisana waynu sheegnay nataa'ijkiisa iyo waxyaabaha ka dhalanaya tallaabadan marka la qaado licaanka ah waxaa ka dhalanaya furqatun mu'abbada labadan qof in caqadkoodii uu go-o si automaatiga ama toosa ayuu u go-ayaa markaa dhaarta la dhameeya way kala furmeen waa furqaa timi meesha la nacdashaa la isku isticmaalay madaafiicda culus meel la wada joogi kara maaha waa loo kala qaxaya midda labaada ka soo baxaysa waxa weeye weladkan isagii wuu ka hadhayaa iyadu raacaya ina hebe lama yidhaahdo ina waxaa la odhanayaa ina heblaayo ayuu markaa noqonaya ilaa culimada gaa qaarkood ay gaadhsiiyeen dee laba shee qofku labada qof hadday dee adduun kala tagaan ee aakhire isguursanayaan labadii xaaska isu haya kuwa ilaa aakhirana way kala hadhayaan waaya ifkun baynu ka hadlaynaa imika waa nataa'ijkii nataa'ijka waxaa ka soo bixi doona sidaynu arkayno inaanu wax xuquuqa waxba weydiisanayn ama meherkii aanu ka daba tegayno had iyo jeer baabka fasakha marka la eego haddii ceebtu xaggeeda ay tahay sababta fasakhu ku yimi dee meherkii way waayi jirtay gabadhu iminka kuma dacweeyo ma odhanayo waxaanaanu ku kala tagnay sinadaa ay samaystay kol haddii ay tahay waladkiina iga hadhay meherkii ha iisoo celiso ma ma jirto taas waynu arki doonaa xaadiid nataa'ijka kuwayaelahaasaa ka mid a waaya waktigii nabigana u dhacay calayhi salaatu wasalaam sidaynu axaadiidta ku arki doono lacaanku aka عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان نمبا سؤال نبي ويديه فقال وحوري يا رسول الله رسولك إله أرأيت أحد كورنت لو وجد أحدنا امرأته لو وجد أحدنا متكيها طهره امرأته حاسكيس على فاحشة يضع صلحمك صغن سليسانيت kayfa yasnac siduu samaynayaa iyadoo sinaysanaysa hadduu arka muxuu samaynayaa bal ka war balaayaa alla tusae in takallama hadduu hadlo takallama biamrin cadiimi balaayo weyn baa ayuu ku hadlayaa wax weyn baa ka soo baxay afkiisa wain sakata hadduu aamusana sakata calaa mili daalika kaasoo kaleu la aamusan yahay balaayo weyn ayuu la aamusayaa hadduu hadlana waa hadalbaas hadduu aamusana waa aamusbaas falam yujibhu nebigu muu u jawaabina wuu ka aamuso falamaa kaana bacda dalik intaa kadib markii waktigii laga soo wareegay xoogaa falamaa kaana bacda dalik xoogaa waktiga kolkii laga soo wareegay ataahu nebigu u yimi kolkii hore nin buu ahaa oo nin buu ka sheekaynayay macnaha isagaa nin kale iska dhigay markuu xoogaa laga joogay inbuu haddana nebiga kusoo laba noqday ninkiio faqaala wuxuu yidhi ina aladii sa'altuhu can sa'altuka canhu ninkii aan ku weydiiyey ama ina aladii arrinkii sa'altuka canhu arrintaan ku weydiiyey balaayadii aan kaa su-aalayay qad ibtuliitu bihi alaabaa laygu sallidhay waxaan ala igu dhaceen qad ibtuliitu bihi anaa lagu ibtilayey فأنزل الله إلهي بقى وحو سودة الآيات في سورة النور أي لها سورة النور قيبتين ورح كسوغان بلو بينا يكهل لا يحكم كاللعام كوسا إلهي وسودة واي معنى يقول حوى الجواب سي إلهي بقى كحل قادر رسولك صلى الله عليه وسلم فتلاهن عليه نكيب كنت الأخرين نبي wawacadahu wuu wacdiyey wa wacadahu wacdi buu u jeediyey si aanu midkoodda been ugu dhicin wadakarahu ilaahay buu xusuusiyey wa akhbarahu wuxuu u sheegay anna cadaaba addunya cadaabkan adduunyadu ahwanu inuu ka sahlan yuu ka fudud yahay min cadaabi alaakhira cadaabka aakhiro wuxuu leeyahy war beentan haddaad sheegtay iska qiro cadaabka aakhira darane been abuuradka jooji qaala markaa wuxuu uhi laa lagama yaabo beena ma sheegaya waladii ilaahay baa ku dhaartay bacataka bilxaq xaq kugu soo diray maa kadabtu calayha kama been sheegayo kuma been abuuranayo wax beena kamaan sheegin xaaskayga waxa waan arkay uma dacaaha nebigu iyadiibuu u yeedhay markuu arkay inuu kani soo ligan yahay fawacadaha wuu wacdiyey kadalika sidoo kale ilaahay buu xusuusiye aakhiro xusuusiye wuxuu leeyahy iska qiro siladaasi haddii aad qabto qaalat waxay tihi laa lagama yaabo waxaa ma qabo waladii bacataka bilxaq ilaahay xaq kugu soo diray baan ku dhaartay innahu ninkaygaas lakaadib been buu sheegaya waa beenale fabada'a birajuli ninkiibuu ku bilaabay wuxu de wax kale ma hadhina waa isnacdo waa isla nacdaltankii uune daysa soo taaga birajul ninkiibuu ku bilaabay fashahida arbaca shahaadaati billaah afar jeer buu ilaahay ku dhaartay uma sannaa bilmar'a ruuxii dumarka ahayd ayuu ku labeeyey sannaa bilmar'ati gabadhiibuu ku labeeyey o wuxu yidhi abal adiguna bilow uma farraqa baynahumaa labadoodii buu kala kaxeeyey kala magaalaysta buu dhaha daba meesha waxba isuguma kiin harine walaba bustahaaga xambaalo فرق بينهما الماجرين هذه الماجرين أنا قالوي رواه مسلم ساسو تلباب حديث كاس هو صور كي موقال كي ولها وحن لين هذا العام لا شاير بختية مروحتها كتاب كان يدي وايه قرآن كها marka halkaa waxaynu ka arkaynaa inay habboon tahay sidaa uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam wacdiga dadkii in la wacdiyo labadan qofa waxaan uu ka soo fulay ilaahay baa wuxuu yihi aayadda markaynu aragno waaladiina yarmuuna aswaajahum kuwa dumarkooda ku ku ganaya sinada walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum naftooda mooye markhaati kalena ma hayaan fa shahaadatu axadihim midkood markhaati waxa u noqonaya arbacu shahaadaati billaah afar jeer buu ilaahay ku dhaaranayaa inahu la min asaadiqiin inuu ka mid yahay kuwa runta sheegaya afar jeer buu qiraya ashhadu leeyahy waalkhaamisatu marka shanaad wuxuu odhanayaa ana lacnata allaahi calayhi cadhada ilaahay inay dushiisa ahaatay in kaana min alkaadibiina hadduu ka mid yahay kuwa beenta sheegaya kuwa beenta sheegaya haddaan ka mid ahay buu leeyahy cadhada ilaahay sidaa ha igu noqoto buu odhanaya isku soo jeedin kari mayne wayadra'u canha alcadaab iyadana markaa cadaabkii waxaa ka deerifaynaya an tashhada arbaca shahaadaatin billaah afar jeer inay tidhaahdo ashhadu billaah ashhadu billaah innahu la min alkaadibiin inuu ka mid yahay beenaalayaasha inuu ka mid yahay beenaalayaasha afar jeer bay ku celinaysaa walkhaamisa marka shanaadna waxay leedahay ana qadab allahi calayha cadhada ilaahay inay dusheeda ahaatay bay odhanaysaa aad dushayda ha ahaatay cabiraysaa markaa in kaana min asaadiqiina hadduu runta kuwa runta sheegaya ka mid yahay waa beenaale kuwa runta sheegaya hadduu ka mid yahay cadhada ilaahay saha igu noqoto bay odhanaysa marka halkaa waxa aad ka arkaysaa saddexda aayadood aayadda lixaad toddobaad sideedaad ilaa ta sagaalaad afarta aayadood baa ka warramaya xukunkaa licaanka imika aynu marayno waayo saasuu nebiguna u fuliyey u dabiqay oo ugu camal falay marka waa sifadii licaanka ayaynu halkaa ku aragnay wuxuuna wuxuu ku saabsan yahay waa faaxisho iyo sino waa dariiqo uu ninkii kaga takhallusayo waa dariiqo gabadhiina haddii lagaba yaabo inay run sheegayso oo ay iskaga reebayso laakiin macnuhu ma aha macnuhu ma aha mar kasta oo ninku gabadha uu qadfo inay iyaduna jawaabtan bixinayso mar kastoo isaguna beenuu ku qadfo inuu tan un isticmaalayo maaha waxa weeye qofku hadduu been sheegayo nebigu waa kan le war ka noqo ka joog lacaanku xaaraan buu ka yahay hadduu been sheegayo xaaraan buu ka yahay waxaana cuquubiina way ku dhacayaan ilaahayna wuu ku cadaabaya aakhiro hadduu run sheegayo umbaa loo ogolya hadduu been sheegaya waa ka xaaraan waa se waa dhaaruunde dhaarta goorma qofka loo ogolaa wax dhibaatiina aanay ka iman jirin dee markuu run sheegaya waa dhaarun wey saa u faham macneedu maaha in qofkii labadii qofba kana isticmaalayaan oo wax furanaya waxay u furantuu markuu qofku saxayay sidaasuu nebigu tafriiq ugu sameeyey marka dhaartiina waa in la adkeeyo sida ka muuqanaysa waa in wacdi badani jiro waxaa lagu adkaynayaa bilwasfi wa bilmakaani wa bizamaani wa biljamaaca intaba waa lagu adkaynaya tuqalladu lyamiin dhaarta waxaa lagu adkaynayaa sifa la siiyo oo wacdi baa la siinaya wacdi kulul yulqaa ilayhim yulqaa ilayhima khudbatu naariya khudbad dhaqaajisa dareenkooda waa in loo jeediyo qaadig u jeediyo waxaa lagu adkaynaya jamac lasoo ururiyo oo la ydhaha halkan bariisa soo taaga inay inuu yakhyakhsoodaan waxaa lagu adkaynayaa makaan misdi jaamacanaa la keenaya halkan ayaa lasoo joojinaya waxaa lagu adkaynayaa wakti bacda alcasarka jumcaha lasoo tubaya halla waxaasoo balaayo ah baa ayaa lagu soo ururinayaao qaar lagaga xishoodsiinayo qaar lagaga nexinayo qaar hadday been sheegayaan inuu laga didinayo intaasaa lagu adkaynaya marka baababka kale baabkani wuxuu kaga duwan yahay waxaa wada socda dhaartaa iyo nacdashaa dhaartu waa meel ay soo noqnoqonayso wey ashhadudani waa dhaar unbay sheegaysa inta badan waxa ay ahaan jirtay qofka أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهنا طلبت الأيمان من المدعي والمنكر dhaarta waxa makhaatiga waxa laga dooni jiray mudduciga madacalehigana waxa laga dooni jiray dhaar iminka labadiiba dhaar baa loo dhiibay waa baabkani baababka kale waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxaa lagu bilaabayaa dhaarta ninka iyadiina waa lagu sii xigsiinaya iyadii waxaa lagu isticmaalay lafdiga qababka qababkaa ka sii xeel dheer cadhada waa cadho culus leanna waa laga yaabaa tuhmaadda inta badan xaggeeda u yaro ciirsan marka halkaa waxaynu ka arkaynaa qofku markuu wax sheegayo waxaynu xadiid ka faa'iidsanaynaa usluubkan uu ninku nebiga su-aasha weydiiyey marka la eego haddii wuxuu wax fool xun uu yahay oo qofka iyo qoyskiisa iyo ehelkiisa ku saabsan waxba inaanay daruuri ahayn waxa iyo waxa iyo waxaasaa igu dhacay inuu idhaahdo maadaamuu jawaabtii qofkii caalimkaa ka heli karayo ama aqoonta waxaan u lahaa inuu idhaa nin baa caynkaa sameeya ama gabadh baa caynkaa samaysa ama qofka caynkaa sameeya ka waran iska macquulsan soomaalidu ku imanaya wuxuu ku leeyahay nin baa gabadhiisii furasaasu yidhi bal ka war ama nin baa waxaa iyo waxaa sameeyey waa isaga caleyfitiin marka tajriid buu iska samaynaya qof kaluu iska dhigaya siduu ninkani ba isticmaalay marka dambe laakiin arrinku uu noqdo tafaasiil dheeraada in loo baahde uu ribado ee shaksiga uu taabanayo xaquu qofku u leeyahy inuu isaga weydiiye isaguna oo qarto tacriib baa la yidhaha waa la yar maldahaya waxaa halkan inooga muuqanaya xikmadaha qur-aanku saddex iyo tobanka sannadood uu isaga soo dabadegayo mid ka mid a oo ah dhacdooyinka inuu ka jawaabayo qur-aanka dhacdaa imanaysa nebigu wuxuu kaga jawaaba aanu garanayn calayhi salaatu wasalaam markiiba jawaabteeda ilaahay baa la soo gaarhaya subxaana sida tan oo kale isagiiyo isagu aamusan oo markaa sugaya in ilaahay u waaxyoodo fooli hadday timaado dee waxba lama qariyo kor haddii ceebahani yimaadaan hebel lama ceebaynaya iyo waxba yaan laga sheegin iyo waxaasi ma jiro maxkamadda iyo garsoorka horteeda warka waa la caddaynaya waayo masale sharcigaa ku xidhantay qofkii mustaqbalkiisay saamaynaysaa sidaa darteed bay tahay in lagu xisaabtamo wixii la caddeeyaba waxaynu halkan ka fahmaynaa xagga sharciga marka la xukumayo dee daahirkunbaa lagu xisaabtamaya wixii muuqda nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka intaa ka muuqanaysa waa kaa fatashayeene waar haddaad run hadday run sheegayso haddaad adigu been sheegayso mu waxba muu dhiibin maaragtay wax qalbigooda ku jira iyagu waa mu jawaabay ilahay unbaa taa ogso وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين labadii qofa isla nacdaltamaya ninkiiyo gabadha ahaa wuxuu nebigu ku yidhi markuu waaninayay xisaabukumaa cala allah war ilaahay bay xisaabtiinu saaran tahay isagaa idin xisaabinaya eh axadukumaa kaadib midkiin waa beenaale war waxa la hubaa inaydaan wada run sheegaynin ee midkiin uu been sheegayo taa waa la hubaa laa sabiila laka calayha wadda uma lahidin laa sabiila laka wadda kuuguma sugnaanin calayhaa dusheeda dariiqo aad kusii haysataa ninow ma jirto laa sabiila laka calayha wadda kuuma furna aada gabadhan kusii qabtaa wey qaala wuxu uhi yaa rasuula allah maali maa lii iyo maali midna nooc waxaa loo yar samaynayaa takfiifa midna nooc nooc tal talgiida takhliida shawaya maali iyo maali maali maxaa igu dhacay wey maalina waa xoolahaygi marka calaamad su-aalku waxay sheegaysaa xoolahaygii ka war maali kayfa yakuunu oo fal tucطinii hiya dee haysiisa xoolaha iga baxay islaam faqaala nebigu wuxuu ihi in kunta sadaqta calayha haddaad ku run sheegtay oo waxaad sheegaysay u run ahaa fa huwa maalkaasi waxay u qaadatay bima staxlalta min farjiha waa wixii aan cawradeeda ku xalaashato xaas bay ku ahayd bima staxlalta min farjiha dee cawradeeda waa wixi aad ku xalaashato meherka dee sawtaada iyadiiba u galmootay maxay isleedahay wain kunta kaadiban calayha haddaad ku been abuuranayso oo waxaanaad ku sheegtay aanu jirinba fadaaka maalkaasi abcadu laka wuu kaa fogya minhaa xaggeeda waxaad ka heshay iskaba daada balaayo ka weyn waxaad ka doonaysaad ku dhacdayba fadaaka abcadu laka minha waa shay aada iyo aada kaaga fog inaad xaggeeda wax ka hesho a mar haddaad beenba ka sheegtayba dee qofkan xurmadiisiibabaad meel kaga dhacday xoolaba daada saasuu ugu jawaabay ninkaa riwaayadan intaasay siyaadisay muttafaqan saasaanay tahay o dee labada qof miduun baa run sheegaya ka kalena kollay beenunbuu sheegaya sharcigana daahi naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir wixii sirahee qarsoon ilaahay baa yaqaan rasuulkuna ma oga malagna ma oga wixii ilaahay qofka qalbigiisa uu ka sheega un mooyaane sidaa daraaddeed baa wuxuu lahaa أنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه وروح لقى يا بين dood iila timaadaan oo kala aftahansan tihiin marka qofkan wuxuuna wax ku xukumaya waxaan dhegaysanayo dacwadaan akhriyaya haddaba qofka aanu xukumo xaqaan u lahayn aqdacu lahu qidcatan min annaar dee naarun baan u xukumaya amaha qaata amaha ka tag xukunkaygu uma xalaalaynayo halkaa licaanka nataa'ijka ka soo baxay waxa weeye inaan gabadhii wax xoolaa laga dooni karaynin haddii loo hayay waxeediio ninka ay ku lahayd de aanu ka deerisan karaynin ee uu siinayo oo meherkii ma saamayn kuma laha meherka sidii fasak oo kale waxaynu ka faa'idaysanaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul mukaram oo ilaahay fadli uu siiyey ha ahaado wa kaana fadlu llahi calayka cadiima laakiin waxa qaybka la yidhaahdo waxba kama ogaa walow kuntu aclamu lgayb lastaktartu min alkhayri wamaa massani yasuu wixii qaybahe maqan haddaan wax ka ogahay nebi maxamed oo dadka waxaad u sheegtaad ku tidhaahdaa waar wixii qayba waxba kama ogi haddaan wax ka ogaan lahaa wixii qaybahe maqan dee khayrki iyo sharkaan kala baandhayn lahaa oo aan kala sooci lahaa oo khayrkuunbaan badsan lahaa wixii sharana waan ka gaashaaman lahaa wixii wax dhibaatayba iguma dhaceenba haddii aan wixii maaragtay wax ka ogahay dee qaybkii baana waxba ka ogay wuxuu ilaahay u sheega mooyaane ilahay baa wuxu uhi caalimu lgayb falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada ilaa man irtadaa min rasuul cidda uu raalli uga noqdo oo rasuul ah ayuu qaybka ilahay wax uga sheegi karaa marka waa wixii uu ogaado nebigu aba qof qalbiga uu ku haya ha ahaado ama wax kale waxa weeye wax ilahay u sheegay وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحو يري لبقف استغو فالين يا أو كوكلا كحيي لعان كان أو المنا أور إسولها كبر أور لهاي أي نبي فالي مركي قرار كنت عيبو فالك درجي ساقيات درجة وحو أبصروها بل هذا سيئة أوه فإن جاءت به كبرنا حتى إلمها الله تماضه فإن جاءت به gabadho hadday ilmaha dhasho abyada sabtan abyada isagoo nin cabah sabtan macnaheedu waxa weeyaan tima jiricsan tima hindiilaa weey isagoo tima hindiilaa fa huwa lizawjiha ninkeedaa leh macnaa ninkanaa dhalayoo ninkanaa muuqaalkaa leh wain jaa-at bihi ilmaha hadday dhasho agxala isagoo indha kuulan jacdan tima adag fa huwa liladii kiibuu u sugnaaday ramaahaa bihi uu ku ganay ramaahaa bihi uu ku sheegay ninkan uu ku sheegay wuli wuu ka sinaystay xaaskayga kaasaa dhalay bal haddaba usii yaro dhabagala buui marka wax xukunoo ku tacalluqaa ma jiro wax kaloon dariiqadan sharciga ahayn oo nebigu uu ku samayn karaana ma jiro ila waddadan ilaahay uu dhigay cad baa la maraya waa loo sii dhabogalay oo dabeetana sawirka kan dambe ee uu sheegay isagoo ilmihii labu dhashay wuxuu dhalay agxala jacdan markaasuu dabeedna nebigu yihi haddaanu sharciga ilaahay jirin anigiiyo iyada waxbaana dhex mari lahaa ciqaabeed baan ku fulin lahaa wey laakiin sharciga ayaa lagu soconaya daahirkiisa marka sheekhu uu iska dhaafay gabadha magaceedii ninka lagu sheegay magaciisii ka kale magaciisii masalada sharciga ah intii khusaynaysa nusuusta ayaad arkaysaa isagoo asturaan uga jeeda inuu soo qaatay laakiin dee riwaayooyinka mudawalka ah ee saxeexaynka ku sugan magacyadooda waad ka wada akhriyaysaa sidaa sharxuba kuu sheegaya waaya lawlaa maa madaa min kitaab illaahi lakaana lii walahaa shan qur-aanku sidaa uu sheegay haddaanay jiri lahayn anigiiyo iyada waxbaana dhex mari lahaa waan ku fulin lahaa xeer ciqaabeed halkaa waxaa ka muuqanaya in la tixgelin karo ama lagu xisaabtamayo nooca la ydhaha qiyaafada qiyaafada waa arrintii ahayd dhiiggan iminka la baaro ee dadka abtirsiimadooda iyo say isu dhalaan laga eego ayaa berigii hore laga eegi jiray malaamixooda labada qofa isdhalay dad baa yaqaanay kuwa isdhalay iyo kuwa aan isdhalin qofka waxaa loo yaqaana luqa alcarabiya qaa'if baa la odhan jiray marar badanna sharciga waaba lagu xisaabtami jirayba nebiguna wuu ku farxayba calayhi salaatu wasalaam usaamatu bnu zayd iyo inankiisii iyo aabbihii zayd oo meel wada hurdo cagahoodu ka muuqdaan meel ayuu qaa'ifkaasi soo maray khabiirkaa dadku siday isu dhalaan yaqaana marka waa kii lahaa ina haadihi alaqdaama bacduha min bacd cagahaasi waa rag isdhalay baa meeshaa wada jiifa buuri markaa wuu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam sharci ahaanna mararka qaarkood kolkaan dariiqo kale lahaynin oo kasii fudud waa wax la isticmaali karo waaya waxaynu halkan ka garanaynaa haddii caddayn kale la waayo qariinooyinka iyo astaamaha in mararka qaarkood lagu xisaabtamayo وعan iبn cabaasi radia allahu canهuma أna rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebi moxamed amara rajula nin baa wuxuu faray an yadaca yadahu inuu gacantiisa dhigo cinda alkhaamisati markii la marayay kolka shanaad kolka shanaad kolkii la marayay ayaa nin wuxuu amar ku siiyey inuu gacantiisa dhigo calaa fiihi afka inuu saaro wa qaala wuxuu nebigu yidhi innahaa muujibatun waa tii naarta waajibinaysa riwaayooyinku way iskabayaanoo waxay kusii lifaaqan yihiin riwaayooyinkana daba socdaa xadiidkii hore ninka markii uu dhaarinayo dee waa tii afar bay ahayd afartaa hore marka uu ashhadudaa wado marka shanaad kolkuu soo wado ayuu nebigu nin halkan ku diyaariyey ag jooga ah waa siyaabihii loo loo adkaynayay dhaafo bal inuu qof kale hadduu been sheegayo ka joogsado marka ninkaas laydh buu ku shidayaa bay ka dhigantay gacantana afka la saarayo kaa waxaan soo wata afku gacanta saaraya ninkaa halkan taagani in asxaabiya halkan taaganoo kolkuu kii marka shanaad soo wada nacdashi ayuu afkakaasi gacanta saaraya afka qofkan hadlaya saari maya isagunba afkiisa saaraya waa hebeloo halkan taaganoo kii intuu sidaa indhaha ugu biniiniyo ugu eego ayuu dabeedna afka gacanta saaraya macnaheedu waa abhin abhin ficila wey waar ka joog wey waar ka joog ayay ka dhiganta marka aad tidhaahdeed afka gacanta saarto waxa weeyaan waar isla yaaboo jooji laga joojin maayo sharcigaan ogolayn laakiin waa nooc ka nixin ah iyo abhin ah iyo ka khajilin hadduu been sheegaya waa inu hakadaa nebiguna markaa wuxuu yihi ninkaasina dee wuu qaybiyo isna afku gacanta saaraya layrkaa casbi soo shidaya nebiguna wuxuu yihi innahaa muujiba war waa tii naarta waajibinaysa iska hubs markaa qofka inaan loo loo sahlin marka dhaarta iyo waxyaabahaasi in la yar waaniyo hadiyo jeer weliba markuu taradud leeyahay uu noqnoqonayo qofka nafsiyaadkiisa dareenkiisa kolka la akriyo le qofka hadiyo jeer been sheegaya si unbuu kayrkayraya ama ha gariiro ama ha nacnacleeyo waxaa iskaga baateenay wuxunbaa kasii noqdaa marka qofki in aada loo waaniyo waxaan xaqiiqadiisa loo sheego haddii uu qaafil yahay la baraarujiyo hadduu jaahil yahay waxaa natiijadiisa loo sheego sahab waraba saas wey cinda alkhaamisa amara rajulan an yadaca yadahu calaa fiihi cinda alkhaamisa calaa fiihi afka hebelow gacanta saar buu ihi markuu ninkaasi tashanaad ku dhawaaqayo nebiguna innaha muujiba wuuli marka halkaa waxaynu ka arkaynaa inaan la garanayn labada kii been sheegaya laakiin sharciga un la marayo qaadiga xilka saaranina uu kaa yahay labadii qofna sidaa ku kala dhaqaaqayaan nataa'ijka waxaa ka mid a horeynu usoo sheegnaye in midna aan xeer ciqaabeed lagu fulinayn kana xadulqadafkii wuu ka dhacayaa tanna xadu sinihii ayaa ka dhacaya siyaabihii loo adkaynayay si ka mida buu xadiidkaasi sheegay muqalladaadki waxyaabihii lagu adkaynayay وعن سهل بن سعد الأنساري رضي الله عنه في قصة المتلاعنين لبدي لعان كسمين قصدودي waxa uu sheegu ku kordhiyay intan falamaa faraqaa markii ay ka baxeen min talaacunihimaa licaankoodii kolkay dhammeeyeen labadii qofe isqabay qaala wuxuu yidhi ninkiibaa wuxuu yidhi kadabtu calayha yaa rasuula allah been baan ku sheegayba in amsaktuhaa haddaan haysto anigaaba beenaale ahaa in amsaktuhaa haddaan tan sii haystaba fa dallaqahaa alaaan saddex buu u dhiibay oo uu furay qabla an ya'murahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu intii aanu farinba muttafaqun calayh marka xadiidkana wuxuu xusuus soo fiiriyey ninkan isaga ahi wuxuu moodayey gabadhani in ay sii joogayso haddii aanu furin wuxuu moodaya haddii lacaankani inaanu kala jaraynin caqadkooda ayuu uqaatay dabeedna wuxu uhi anaaba beenaalaaba tan haddaan xaas ka sii dhigtaba iga dhagaysa imikaba saddexdiiba iga fur intaas u dhiigu sharaxayay kadabtu calayha in amsaktuhaa haddaan haysto muu moodaynin dee lacaanku inuu kala jarayo marka wuxu uhi tan haddaan sii haysto anaaba beenaalo ah imikaba saddex baa furay nebiguna maabuu farinba calayhi salaatu wasalaam waxaa halkaa laga fahmayaa furiinkaa inaan looba baahnayn maadaama inuu nebigu farinba ee uu kala kaxeeyeydii hore ee xadiidka hore aynu ku soo marnay ayaa inoogu daliila in furqa ay imanayso labada qof ay kala tegayaan dalikum atafriiqu bayna kulli mutalaacinayn laba qof oo waliba saasay u kala tegayaan laa sabiila laka calayha waddo kuma lihid oo xaas dambe kuma ah fafaraqa baynahumaa wuu kala kaxeeyo kala dhaqaajiya buuli inaasoo dhan waxay tusinayaan lacaanku inuu si toosa tilqaa'iya u kala jarayo oon looba baahnayn furiin laakiin ninkan unbaa ismootiyey waa iska laaqi baa la ydhaha ina alaaq aladi yuqichu zawj almulaacin laaqin laa ahara lahu fii dalik cadhadii ka haysay unbuu isu raaciyey wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rajula jaءa ila الnabiyi sala اllahu calayhi wasalam nin baa nebi maxamed u yimi faqaala wuxuu ihi ina mra'atii ooridaydu laa taruddu ma waabinayso yadda laamisin mid taabanaya gacantiisa laa taruddu yadda laamis mid kii taabanayaba iska waabin mayso qaala wuxuu uhi qarribhaa de iska qurbee qarribhaa iska fogee dee maxaadna leeda qaala wuxuu uhi akhaafu waxaan ka cabsanayaa an tatbacahaa nafsii inay naftaydu ka daba dhacdo qaala wuxuu uhi fastamtic bihaa dee haddaa iska hayso rawaahu abu daawud walbazaar warijaaluhu hiqaatin waakhrajahu nasaa-i min wajhin aakhara can ibni cabaasin bilafdi marka hore wuxuu uhi dalliqhaa dee iska fur buu hi haddaanay dadka iska waabinayn qaala wuxuu uhi laa asbiru canhaa dee miyaan ka samrayaa waan jecelahay qaala wuxu uhi faamsika de haddaa iska wado maxaan islaamay waaya nebi maxamed baad arkaysa calayhi salaatu wasalaam inuu yar rasuulkii naxariista badnaa ummadda ogsoonaa dadka inuu waxaliba ka soo baxayo aan la yaabaynin waxyaabo badan inta badan nusuusta waxaad ku arkaysaa marka uu nebigu dadka u yimaadaan ee wax weydiiyaan ama wax kala kulmaan canaantooda iyo hiifitaankooda iyo wixii hore ka dhacay inuu ka daba tago iskuma mashquuliyo nebigu calayhi salaatu wasalam taa aada iskuma mashquuliyo xataa ka xeer ciqaabeedka alla laftiisa sidaa ma yeeli karaysa iyo sidaa yeela intaasunbuu odhan jiray waayo wadnahay goysaa qofkii oo dareensan waxoo ciqaab maaragtay ku dhacay dembi oo haddana aada loogu sii canaantay canaanta lafteeda ciqaab kala ah sideedaba ciqaabku waxay noqotaa qowl iyo ficil iyo maal macnaha ganaax saddexdaba way noqotaa oo qofka haddii la canaanto ama loo hanjabo ama la huruufo waa nooc ciqaaba marka halkan dee haddii aad isweydiisaa tidhaahdo war gabadhan kol hadduu ninkan yidhi waxbaba iska waabin mayso kusoo fidiyey gacanta ka joojin mayso muxuu nebigu ninka maaragtay u odhan waayo iskaga muxuu u yidhi hayso marka dambe dee wuu sheegay wixii la gudbanaa waxa la gudbanay waxa weeye haddii aad meel ka shakiday inaad iskaga tagto markanuu ihi iska fog iyo qarriha dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk waxaad ka shakisantaha iskaga tag ayuu ka duulayay markaa nebigu wixii aad ka shakido haddaad qofkii cifadiisi iyo dhowrsoonaantiisii ka shakido oo kalsooni aanad qabin dee waa maclo waswaase iskaga tag taasuu ka duulayo markii uu maaragtay lahaa iska haysana ee uhi waan jecel uhi iska haysana dhan kaluu ka eegay oo faaxisho iyo sina uu dee ku sheegay ma jirto sino meeshii dee gabadhii lagu hayaa ma jirto marka laba arrimood buu isu miisaamayo dee waan jecelahay u marka jacaylkaa uu jecel yahay wuxuu keeni karaa hadduu furo inuu isaguba ka sinaysto ayaa dhici kara oo waan ma ka hadhi karayu markaa isagii oon ka hadhaynin hadduu furo de hadha war mu ka dhammaan waaya oo ka u weyna sii kharibayaaba uu isaga noqdaa ee mafaasid iyo masaalixaa la sheegaya marka wuxuu uhi kollay gabadhani ha iska meelaysnaato oo balka meelaynaya dhowrayaana isagaba ha noqoto xaggaasuu ka eegay meel dheer buu ka eegaya ku-xisaabtankaadayna ku-xisaabtan baanay leedahay labada qof markay isdoonayaan in runtii aan la kala firdhinin laba kala firdhiyo mar haddii meeshii raqba iyo rabitaan uu jiro waa in la isku muslaxaa intii la kari karayo waaya isagiina waaba laga yaabaa kol hadduu dee kiiradani ay hayso oo waxaan uu dareensan yahay inuu iyadii ka waaniyo uu kala dagaalamo waxaa halkaa ka muuqda oo kale inay kiiradu habboonta qofku ehelkiisa inuu wixii xumaana ee cid kale kaga imanaya inuu ka dhiidhiyo hadday tahay qowl ay dadka kale u dabacsan tahay iyo ficil iyo dad ajaanibo ay ku dhex jirtay iyo waxaa dumarkana ilaahay si gaar ula hadla wuxu uhi falaa takhdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa hadal yaroo niic ahoo dabacsan weeye markaas qowlkaas qowlkaa liite ee khuduuc caley waa hadalka yare macaanay raggu soo dabaaci karayaan ama soo sallaysan karayaan ha iyo maya jawaab laakiin haasaabaha waxaa la idhaahda iyo sheekadaas sidii ninkeedoo kale ragga jaanibi ay ula sheekaysanayso kaasaa khatartiisa leh وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قول أبو مقلي حين نزلت آية المتلاعنين labadii nacdal samaya aayadoodu markii ay soo degtay nebigu wuxuu lahaa sidanuu yidhi ayuma mra'atin marka intaynan xadiidkaa hore dhaafin waxa aynu ka faa'iidnay xadiidkaa hore licaanka inaan shaki lagu salaynayn ilaaaka sababtu u keenay akhlaaqiyaadka iyo aadaabiyaadka uu xadiidku ka hadlayo ka sakow xukun ahaan marka laga masalo sharciya licaanka laguma salaynayo waan shakiyey hadduu idhaahdo waan shakiyey iyo laa taruddu yadda laamis iyo qaarun bay ku dhex jirtaa iyo waxbaa sidan ka ah waxa hadduu akriya licaan loo binayn maayo licaanka waan arkayey ayaa lagu salaynaya iyadoo laga sinaysanaya aan arkayo taasumaa laga aqbali karaya haddaba aayaddani markii ay soo degtay nebigu wuxuu maqlay abi hurayra nebiguu maqlay isagoo nebigu leh ayuma mra'atin ayumra'atin gabadh kasta oo adkhalat ku soo darta calaa qawmin qolo man laysa minhum shaksi aan ka mid ahayn ilmo aan ka mid ahayn gabadha qolo ku soo darta ee tidhaahda kanna soo biiriyoo reer hebel buu ka mid yahay weeyi ile qolay ku daraysaa markay nin raacinaysee falaysat may ahaanin min allaahi ilaahay xaggiisa fii shayin waxba kama aha ilaahay agtiisa wax alla waxay tahay taasi ma jiro ruuxaa dumarkaae diin iyo akhlaaqtoona ilaahay agtiisa ma leh walam yudkilha allahu ljan walam yudkilha allahu ilaahayna ma gelinayo jannatahu ilaahayna jannadiisa gelin maayo wa ayumaa rajulin nin kasta oo jaxada waladahu ilmihiisa diida ilmo uu dhalay diida wa huwa yanduru ilayh isagoo ilmihiisaa weegaya ama ilmihii oo soo liganoo indhaha soo kala haya dafira ilmo fadhi barabahoo soo ligan dafira ixtajaba allahu canhu ilaahay baa iska xijaaba maalinta qiyaamaha oo idhaahda kaa ma arkayo wa fadaxahu ilaahay wuxuu ku fadeexadeeyaa calaa ru'uusi alwaliina waalaakhiriin ummadihii hore iyo ummadaha dambe oo jooga fagaaro weynahooda ayuu ilaahay ku fadeexadeeyaa waa ahlu naar wey rawaahu abu daawuud wاnasaa-i wabnu maaja wasaxaxahu bnu xibaan wاlxadiidu xasan xadiidkanoo xasani wuxuu tilmaamayaa inay xaaraan tahay gabadhu weled aanu ninku dhalin inay dabagelayso oy tidhaahdo uga dari maysee intuu bannaan joogi lahaa kan baa ku lifaaqnaaba inay saa tidhaahdaa waa xaaraan ciqaabkaana way ku mutaysanaysaa jannada ilaahayna way ku waayaysa mustaqbalkeediibuu saameeyo xumeeyey iyadii saasaa loo waaniyey ninkiina inuu noqdo mid hinaaso badan oo shaki badan oo ilmihiisii oo uu isagu dhalay uu garanayo inuu ama uu shakiyey uun inuu ku deerifeeyo taasina waxay keenaysaa tan inuu ilaahayna maalinta qiyaamaha arki waayo isla markaana ilaahay uu fadeexadeeyo dabcan haddii labadan arrimood ay ku dhaceen qofka ilaahay uu iskusi waayey maalintaa ile mu'miniintu ilaahay way arkayaan aakhire fadeexadaasina ay ku dhacday khalqigoo dhan oo wada jooga waa inuu ehlunaar yahay marka gabadhuna yay taa samayn ninkuna yuu taa samayn waa shakiyeeyo isagoo xaqiiqa haynin inuu gabadhii ilmo ay dhashay ku deedifeeyo oo dhaado anigu kan maan dhalin kan maan dhalin inuu idhaahdo iyadoo xaaskiisii ay tahay iyadii oo liqaagii iyo kulankii uu jiray iyadii oo wax cad aanu haynin xataa haddii uu maaragtay arkayay liqaa jiray oo ilmaha isaga uu dhalay dee ma deerifayn karayo wa huwa yanduru ilayh wuxuu xadiidku tilmaamayaa isagoo ilmihii eegaya ama ilmuhuba isaga eegaya labadaba loo celin karaa wuxuuna sheegaysaa un isagoo garanaya inuu ilmihiisii marka halkaa waxa ku baxaya waxa shakiga la yidhaahda yaqiin baa lagu xisaabtamaya xagga sharciga ina alyaqiina laa yuzaalu bishaki qawaacidda waaweyna shareecadda ka mid yaqiinta shaki laguma suuliyo yaqiinun baa lagu soconaya وعن cمر رضي الله عنه قال cمر wuxuu yihi mن أقر بولده qofka ilmihiisa qirta طرفة عayni ilbri hal mar buu ku dhawaaqay waan ogolaha فalaysa lahu umay sugnaanin أn ynfiyahu inuu iska anfiyo inuu deedifeeyo iyo inuu diidu idhaahdo ilmahaygii maaha midna xalaalu maaha أkraجahu الbayhaqي wahuwa xasن موquuf أصxaabiguu ku joogaa mوquuf ila waxa weeyaan waa qowlu saxaabi xasana darajadiisu weey qaarkoodna waaba daciifiyeenba cumar wuxuu tilmaamayaa halkan inaanay suuragal u ahayn qofku kol hadduu qiro nasab nasab kol hadduu soo qiro ha dhowto aniga ma qabo ma odhanayo kol hadduu kolka hore qiro way dhammaato waxaad halkaa ka arkaysaa sideedaba sharcigu wuu u dulqaataa xagga nasabka iyo abtirsiimada inta qofkii meel loo helayo walow kaa ka shakisanna ha ahaadee cidlo la diri maayo oo cidlo lagu sii dayn maayo qofka cidlo lagu sii daayaa waa ka ugu dhibaato badan islaamka gaaladu markay diraasaynayeen siday u jabin lahaayeen dadka muslimiinta ah garacyaday ururin jireen xuruubu saliibiya iyo markay dadka soo weerarayeen tafriiqada ku sameeyeen dadka muslimiinta ah markay doonayeen cid ay ku karbaashaan waxay u owlaadu zina ayay aada u soo ururin jireen oo markaasay tacliimtooda soo dhigi janaraalay kasoo dhigi jireen ciidamada hogaaminayo kuwaasoo cuqdadaysan oo cadho qaba oo magacii muslimkana sheeganayay kusoo dayn jireen dadka muslimiinta ah marka had iyo jeer lama ogola in qofkan in la sii daayo saa darteed waa kaa cumarle qofku hadduu hal mar idhaao waa kaygii berrita ma odhan kara maan dhalay isagaa la qabsanaya la xidhaya sidoo kale haddii maalan gabadh buu nin baa isku dayay gabadhoo wax mehero eg ayuu ku malluuqay meherkaas madaahibtao dhamme waa isla waafaqsay inuu baatil yahay marka la ogaado qaadigu wuxuunu leeyahy waraqatu tafriiq buu siinayaa kala dhaqaajiya nin kale iska guursan kartaa laakiin ilmihii halkaa ka dhashay iyo awrkii ka soo baxay halkaa waxaa la idhaahdaa waladu shubha waa walad shubha ku dhashay yantasib waxaa la idhahda qaacida caama waladu shubha yantasib walad kasta oo shubha ku dhasha isagu waa abtirsanaya nikaaxii waa baatil laakiin waladka ka soo baxay waa abtirsanaya maadaam uu ku dhashay nikaax loo arkayey labada qof ay u arkayeen inuu xun ka jiraan oo sina aanay u bareerin abtirsiimadiisaa loo dadaalaya dadkii dhaxlayaasha ahaa ayaa midi wuxuu leeyahay ilmahan annaga oga odaygii baa dhalay kuwa kalena waxay leeyihin lagama yaabo abarun baa ku lifaaqde muu dhalin soomaalida markaasi soo baxaan waxay idhahdaan waa nin reer hebelada marka dhaxalku yimaado ayay yidhaahdaan lagama yaabo kan innaga mu ahayn meeshu mu maraya ama xaafaddu iska joogo ama waa loo samafalaya intaana xoolahay kaga bakaylayaan nasabadiisii u dafiraya markay taasoo kale timaado haddii uu waarid xaa-isna waa kuwa fuqahadu yidhaahdo dhaxlayaasha mid kamida hadduu soo qiro waa liiska lagu qoraya marka waxaa loo dadaalayaa waladkan isaga ah meerayntiisa ayaa loo dadaalaya وعan أbي هurayرaةa رadي الlaه عanه أna رaجuلا qaala ya رasuul الlah nin baa yidhi نebi mxamedow ina امra'atii xaaskaygii walaadad waxay dhashay غulaama أswada inan madow ayaa meeshii kasoo daahiray kasoo muuqday inan madow bay dhashay islaantii bal ka war de maxaa maan dhalini saasuu dee u wada hadalka qaala markaa nabigu wuxuu ihi hal laka min ibil geel miyaad leedahay intaanan horta kaaga jawaabin su-aal kalaan kugu soo celiyay hal laka min ibil war geel ma leedahay qaala nacam haa buu yidhi dee carab geel labaan qaala wuxuu ihi famaa alwaanuha bal midabkeeda ka war midabkeeda bal hadda sheeg qaala wuxuu qaala xumrun waa geel cascas bu geelayguu cascasi qaala wuxuu ihi hal fiiha geela miyuu ku jiraa min awraqa mid madowbacad ah madowbacadka ma taqaana waxa weeye madow ayuu awrkaasi u badanya ama hashaan laakiin waxaa ku jira dhogor calcad dhogor yaroon badaynoo calcad ayaa ku jira ha macnaa fiihi sawaab walaakin laysa bikhaalis midabkiisu wuxuu u badan yahay madow geelu ma madoobaado moogta hal madoobinta badan ma jirta ladaa madoobe waa cadaan iyo madow un dhagortiisu inay isugu jirto aan mid madow bacdii ma ku jiraa buu hi geelaagaa cascas qaala nacam buu hi ha wuu ku jira annagaa ku arag qaala wuxu uhi fa amaa dalik oo geelaaga hadduu awdhaliyadiisu ahayd casaan xabaddaa madoobe xagee ka timi qaala wuxu uhi lacalahu nasacahu cirqu waxaa laga yaabaa xidid hore inuu jiitay awrdhaliyo hore inuu tabanayo qaala wuxu uhi falacallabnaka waxaa laga yaabaa inankaagana haadaa ee kan ah ee islaamta kuu dhashay nasacahu cirqu inuu oday hore raacay way isu tuur weyhin xayr islaam waa xikmadaha rasuulka sala allahu alayhi wasalam wa huwa wa fii riwaayati lmuslim wa huwa yucariqu ninkani wuxuu u sarbeebayay ama wuxuu usoo gogol dhiganayay usoo fayfaydanayay bian yanfiyahu inuu inanka iska deerifeeyaa buu doonayay markan uu soo watay uu inan baa caynkanoo soo madoobaado sidana inuu iska anfiyaa buu doonayay wa qaala fii aakhirihi xadiidkaa muslim aakhirkiisa waxaa ku jira walam yurakis lahu nebigu umuu ogolaanin fi lintifaa'i minhu inuu iska anfiyo umuu ogolaanin inanku wuu madow yahay mid afrikaanoo madow buu noqday annaguna waanu cadnay aniga islaantuba taa uu ku deerifayn kari waaya ninkaas ilmihi marka cirqi cirqigu waxa weeyaan waa hiddo hiddaraaca inuu cid uun hidda raacay ayaa laga yaabaa ama xagga abtiyaasha ama xagga awowga hooyo ama xagga awowga aabbo cid uun midabkan lahaan jirtay inuu raacay baa laga yaabaa sidaa had iyo jeer xooluhuba awdhaliyadeedu ay isu bedbedasho qofkan isaga ahna inuu cid uun hidda raacay baa laga yaabaa kolkaa waxaad halkaa ka arkaysaa dee qulaan aswad waabuu madoobaaba dadkiina wuu cadyahay halkaa wixii qariino ah ee aan caddayn astaan waxba lagu de lama deerso baalka lacaankeenu marayna waxa weeye wax cad oo xaqiiqo ah mooyaane ilmahan wax kale laguma deerifayn karo markaad ogaato ilmaha inaanad anugu dhalin oo sinada uu ka soo jeedaa baad deerifaynaysa xataa haddaad ogtahay uurka adigu inaad leedahay oo iyadoo uurle ay sinaysatay oo kaa ka sinaystay uurka aanu ka dhalin ilmaha deerifayn maayo ninkani laakiin wuxuu deerifaynayaa un iyada oo ula lecaantamaya ilmuhu marka uu raacinayo ee uu leeyahay intaas sidaasay samaysay oo waa sino oo anigu run baan sheegaya waladkaana maan dhalin buu raacinaya haddii meesha walad joogo waladka waxaa la anfiyaa un kolkuu ka shakisan yahay marka qariino iyo calaamad baa timid waxba laguma anfiyo waana tii aynu sheegayno alixtiyaau lilansaab abtirsiimada in lagu dadaalayo si dadka la isugu xidho oon cid bannaan taagan loo helin taasina halkaa muuqanaysa waxaad ka arkaysaa xikmadda rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo ku dhaqmaya qowl allahi tacaala udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana sababaha uu dadka ku qancinaya bay ka mid ahayd su-aalun bacdahaa su-aal qof su-aal weydiiyey oo isagana uu su-aal u dhiibay waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu idhi waar wax walba qofku sadaqu ka helaya xataa fii budci axadikum sadaqa midkiin xaaskiisa markuu u tagana sadaqu ka helaya mid baa su-aalo u xoodo oo isagaaba qofkaasi danaysanaya oo hamadi wadaye siduu dee ajri u heli wuxuu uhi bal ka waran siduu ajri u heli nebiga ugu su-aashaasi kusoo celiyay wuxu uhi bal waxaad ka warrantaa hadduu sinaysto qofku dembi ma loo qori lahaa buu nebigu ku yidhi markaasuu ihi haa dee bal haddaa kanna ka warran bu haddii kaa dembi loo qorayo dee kan maxaad ajriga ugu diidaysaa wey marka asaaliibtay ka mid tahay ugu muhiimsan ee qofka lagu qancin karo in su-aal markuu ku weydiiyo su-aasha labaadeed weydiisa adugu jawaabteeda isaguu sheegi karaba su-aal labaad inaad ku celin karto oo keeni karta inuu isagu jawaabo marka jawaabtiisaana waxaa ka soo baxaya qiyaas musaawiya ama qiyaas awlawiya ayaa ka soo baxaya jawaabtuu bixiyo iyo jawaabtii uu sugayey ayaa la ysu barbar dhigaya marka waxaa ka soo bixi doonta in ama tiisuba ay sii mudakarsan tahay ama ay la mid un tahay marka saasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka in badan su-aalaha ugu celin jiray qariinada iyo calaamadda waa lagu xisaabtamaa laakiin wixii la xidhiidha nasabka laguma xisaabtamayo waxaa halkan aad ka arkaysaa icjaaz cilmi fi sunnati mudahara mucjisaadka xadiidka ayuu ka mid yahay dariiqadan uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam cilmiga xadiidka caafimaadkuna sidaasuu ka markhaati kacayaa cilm alwiraasaat wuxuu ka markhaati kacayaa jadabahu cirqun taasi inay jirto oo hidaraacaasi inuu jiro oo qofku malaamixiisa iyo muuqaalkiisa iyo ilaa cudurrada uu qaadi karo in wax badani hidaraaca ay ku xidhan yihiin waa arrin cilmiga xadiidkii uu ka markhaati furay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam oo sii sheegayba oo qofku marka u horaysa khilqigiisa ilaahay uu sameeyaba malaamixiisana urku ku yeelanaya malaamixaasi ayay ka mid yihiin wiraafiyaadkaas wallah subxana wa tacala